in ka badan konton xildhibaano oo dimuqraadi ah oo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ku sugan magaaladan washington d c kadib markii ay ka soo baxsadeen gobolkaasi texas si ay xildhibaanada jamhuuriga ah ee aqalkaasi ay ka wada tirsan yihiin uga hor istaagaan inay helaan kooram lagu qabto kalfadhi lagu ansixinayo sharci ay jamhuuriga wataan oo lagu xadidayo codaynta doorashada haddaba khadka taleefonka ee magaalada dallas ee gobolkaasi texas waxaan kula xiriiray cabdi daahir aaye oo ah injineer soomaaliyeed oo gobolkaasi degan waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal waxa uu yahay sharcigan ay xildhibaanada jamhuuriga ee gobolka texas wataan
waad mahadsantay abdi casiis sharciyada jamhuuriga uu wato hadda uu doonayo inuu ku ansixiyo kalfadhigiisan caadiga ah waxaa ka mid a kow in dadka naafada ah oo awel ka codayn jiray mailska amba boostada ka codayn jiray inay soo xaqiijiyeen inay naafo yihiin qodobka labaad waxa weeyaan in goobihii lagu codayn jiray ee afar iyo labaatan saacadood furnaan jiray ee loogu talagalay dadka habeenkii ama shaqada kasoo rawaxa inay ku codeeyaan oo la soo gaabiyey waxaa qodobka saddexaad waxa weeyaan in loo ogolaaday dadaan ka koobn ka tirsanayn kuleynka doorashada oo paul paul watchers la yidhaha qofku ilaalinaya ciddii voodgaraysay ciddii laynka gashay ciddii biyo u keentay ciddii ma garanaysaa oo magarana doonayaan in ay dadka ku handadaan qodobka afaraad waxa weeyaan drive tru waxa la yidhaaho adigoo baabuurkaaga saaran ayaad codayn jirtay maadaama uu sanadii dhaweyto covid uu jiray dadka waxaa loogu talagalay iyagoo baabuurkooga joogaan warqadda halkaa ku dhiibaan ay ku codeeyaan tiina waa la joojiyey gobolka her gobolka degmada harris ama countiga harris ee houston ay kamid tahay baa kamid ahayd dadka ku boodgareeyey taana way joojiyeen waxaasoo idil waxa weeyaan waxay ku socdaan dadka jamhuuriga ah oo u badan dhalinyaro iyo dadka madowga ah iyo dadka latinka ah waa siyaabaha ay u codeeyaan ay ku codeeyaan ama warqada ha ku codeeyaan ama baabuur ha kufuushanaadaan ama wakti damba ha shaqada ha ka yimaadaan taasaa la doonaya markaa in la xadido sharciguna waa kaa ay wa tahay jamhuurigu doonayaan inay ku haystaan inay inay ku bedelaan laakiin markaad cabdi aaya dhegaysatid dooda dhinaca jamhuuriga weliba ninka isagu sharcigan keenay oo senator brian hoog lagu magacaabo wuxuu ku doodayaa in jamhuuriga sharcigan ay uga gol leeyihiin inuu yahay sharci aamin ka dhigaya nidaamka doorashada ayna adkaan karto in wax laysdaba mariyo marka doodaasi jamhuuriga iyadu siday dadka gobolka u arkaan sharcigan jamhuuriyiintu ay wataan waxa weya doodaasi waa dadka jamhuuriga ka dimuqraadigu wuxuu leeyahay sharcigan soo baxay wuxuu applied ku yahay uun dadka urbaniska degan dadka magaalooyinka waaweyn degan inkastoo sharciga gobolka wada qabanayo laakiin wuxuu aada iyo aada u aafeynaya u qabanaya dadka magaalooyinka waaweyn degan dadka magaalooyinka waaweyn degan waa madowgii iyo iyo dadkii dhalinyarada ahaa iyo iyo laatiinkii ayaa shuruucdaasi si toosa u qabanaysaa waana ujeedo laga leeyahay gobolkan wuxuu ahaan jiray republican sanadihii u dambeeyey wuxuu isku soo bedelayay maxaa la yidhaha mid mid u dhexaysa republican iyo demuqraadi sanadaha soo socta waxaa laga yaaba in dimuqraadi noqdo waa ka horteg lagaga hortegaya in dadku ay voodgareeyaan waa tahay guddoomiyaha gobolka texas wuxuu sheegay in xildhibaanadaasi soo baxsaday ee gobolka ka maqan ay tahay inay soo noqdaan islamarkaana ay wajihi doonaan in la xidho iyaga xaalkoodu muxuu noqonaya horta way baxsadeen kalfadhigeena soddon cishuu ahaa meelaha u dhammaan doonaa august u dhammaan doonaa u malayn maayo inay soo noqonayaan soddonkaa gud soddonkaa cisho gudahood u malayn maayo in trooper amba booliis maxaa la yidhaha reer texas inuu washington tago oo kusoo xidhxidho waayo sharcigu ma laha xaqna uma laha waxaa la sugayaa in markay soo noqdaan soddonkaa cisho kabacdi in la xidho kabacdina haddana la geeyo meeshii lagu doodayey oo halkaa lagu hayo ilaa lagu xeer marsanayo ama xeerkaasi uu baasiyo marka waa waxa weeyaan waa ninkii meesha kuusii joogay meeshaa doonaysa tag laakiin kulli markaad soo noqoto waa ku haleelaya wya waa tahay taasaana la filayaa inay dhacdo waa gartay laakiin xeerka iminka maalintii salaasada ahayd aqalka sanadka ee isla gobolkiina texas uu meel mariyey xeerka waayo aqalkaasi koorumkiisu wuu buuxay oo koorum ku filan bay haysteen laakiin de aqalkii hoose weli koorumkii ma joogo oo waa kuwan xildhibaanada konton ka badan ay ka maqan yihiin sharcigiina ma hirgelaya ilaa aqalkii hoose lasoo marsiiyo maxaa la gudboon iyaga jamhuuriga gobolkiina jooga haddii qoladan dimuqraadiyiintu ay soo noqon waayeen oo koromkiina uu buuxsami waayo waxaan arkayay maqlayay iyadoo governorku leeyahay ilaa laga gaarayo doorashada labada kun iyo labayo tobanka waanu isku dayeynaa inaan baasgareyno macnaheedu waxa weeyaan kalfadhi aan caadi ahayn baa kolba la wahayn soddon cisho dheeraada marka way ka go-an tahay runtii jamhuurigu inuu xeerkan baaskarayo qoladan dimuqraadiguna miyay ku adkaysanayaan inay gobolka kasii maqnaadaan
malayn mayna kasii maqnaanaya waayo dad bay matalaan haddii stintkii ugu horreeyey ama baxsadkii ugu horreeyey waxba kusoo dhalin kari waayo oo dawladda ho- dawladda sare kusoo hongoobaan waxay ku qasban yihin inay soo noqdaan horey uga dhacday horeyna u- hore beri horena way baxsadeen wayna soo noqdeen Eh, soddonkii sannadood u dambeysay labaatan iyo shantii sannadood u dambeysay gobolka waxaa haystay jamhuuri baa haystay marka ilaa doorashoad ku badiso eh, dee toodi ma socon
kaasi waxa uu ahaa injineer cabdi daahir aaye oo degan magaalada dallas ee gobolka texas oo khadka taleefanka iigu waramayey